aqoonyahanka dhallinyarada ah ee soomaaliyeed isbeddelka dowladnimo iyo kan ammaan ee sanadihii ugu dambeeyey ka jira dalka waxa uu geliyahan badan oo ah inay gudaha waddanka ka shaqaystaan kana samaystaan mustaqbal nololeed iyo mid waxbarashaba qaar badan ayay xaaladdu dhiirigelisay kuwaas oo bilaabay inay naftooda diyaariyaan si ay qeyb uga noqdaan hoggaanka siyaasadeed halka kuwo kalena ay u hireen fursado lagu samayn karo dhaqaale ganacsi iyo horumar iyagoo aan waddan shisheeye u tacabirin hiigsiga daayarta ayaa sanad walba kordha iyagoo kumanyaal ay ka qalinjibiyaan jaamacadaha gudaha hase ahaatee hadda in badan oo ka mid ah waxaa walaac ku haya xaaladda siyaasadeed iyo isfahmiwaaga ka dhexeeya siyaasiyiinta ee ku aadan doorashooyinka aan weli la iska afgaran goorta la aadayo xasan mudane oo ah bare siyaasadda afrika ka dhiga jaamacadaha muqdisho waxa uu ku barbaaray waxna ku bartay caasimadda soomaaliya oo ay ka holcayeen colaadihii sukeeye iyo kuwii ku dhisnaa aragtiyadii isdiidanaa hadda kuma faraxsana sida xaalka dalku uu yahay marka la fiiriyo xaalada guud ee wadanka uu ku jiro iyo halka ay marayso kala qaybsanaanta siyaasadda iyo isheeg ismarawaaga siyaasadeed ay taagan runtii waa xaalad aada looga xumaado waana xaalad aan qurux badnayn waxyaabaa hadda ugu badan oo laisku haysta waxay tahay arinta doorashada oo runtii lafdhabar u ah marka ay timaado xaaladaha kala guurka saa oo la socoto sanadadii u dambeeyay siyaasadda soomaaliya waxyaabaa kusoo kordhay wuxuu ahaa in afartii sanaba doorasho loo aado marka tii yaa dhici weysay maadaama tii ay dhici weysay waxay timid in siyaasiyiintu ay isku qabsadaan runtii sida looga gudbi kara xaarantan marka dhinacaas haddii laga fiiriyo runtii xaalad aada u qurux badan ma aha geela deeriya waxa uu sideed sano ka maqnaa muqdisho oo ah magaaladii uu yaraantiisii ku koray waxna ku bartay dhowr bilood ka hor ayuu soo laabtay isagoo han ka leh inuu qeyb ka noqdo siyaasadda waxa uu arkaa in aragti mid ah haddii aan laga yeelan doorashada in dhallinyaradu ay u muuqanayso in laga burburinayo mustaqbalka ay hadda dhisayaan waxaa naga hallaabaya hadday noqoto maxaa dhallinyarada ka hallaabaya ilaahay naguma keenee wax kasta oo dalkan ka hallaabo cidda u nugul oo ugu horreysa wax ka hallaabayan waa dhallinyarada hadday noqoto noloshii asaasiga ahayd way ka hallaabaysaa hadday noqoto waxbarashadii oo dadka waxbarashada u dareero boqolkiiba in ku dhow lixdan magaalada muqdisho iyo waddanka o dhan lagu sheego ciddii saameynaysa waa dhallinyaradii cidda ay saameynayso maxaa la yidhaahdaa qaxa iyo burburka iyo kale carabka ilaahay naguma keen hadday wax dhacaan walaaca aan qabno waa dhallinyaradii marka wax walba oo dalkan ka hallaaba run ahaanti waxay ka hallaabaysaa dhallinyaradii aqoonyahankan dhallinyarada ah ayaa waxay qaarkood qabaan in daayarta ay dowr togan ku yeeshaan dadaalada xal u raadinta ah ee ku aadan in la iska fahmo qabashada doorashada soomaaliya waxay samayn karaan dhallinyarada runtii fursad weynaa meeshan ka muuqata intay is abaabulaan ayay ka odayeyn karaan xaaladda hadda taagan siyaasadeed ee cakiran waxay samayn karaan dadka ishaya la kulmi karaan madaxweynehay la kulmi karaan ra-isul wasaarahay la kulmi karaan dowlad goboleedyada madaxdooday la kulmi karaan siyaasiyiinta mucaaradka way la fadhiisan karaan qolo walbana way dhegeysan karaan qolo walbana waxay ku dhihi karaan fiiriya mustaqbalkan ha ku ciyaarina waxaa samaysiin qodobada aa isku haysatiin way yaryihiin waa wax la xallin kara heshiiya haddii aad heshiin weyseen bannaankan usoo baxeynaa waa idinku mudaharaadeena waxaan idiin sheegaynaa in mustaqbalkeena aydan ku ciyaari karin dhallinyarada qudheeda ayuu geella deeriya u arkaa in loo baahan yahay in aragti ahaan iyo fikir ahaanba ay u midoobaan si aan looga faa'iidaysan tamartooda caaboon si aan hab qaldan loogu adeegsan waxa uu taasi beddelkeeda u soo jeediyey in lagama maarmaan ay tahay in daayarta ay samtabixinta dalka ay qayb ka noqdaan dhallinyaradii oo ah cududa ugu badan dadka soomaaliyeed lagu tilmaamo oo aanba mare la iska saarayn warkoodana aan la tixgelinaynin runtii waa khasaaro marka waxaan dhihi lahaa dhallinyaro istaaga yaan la kala qaybsanaanta iyo kala maqnaanshaha dhexdeenna aan ka baxno aan iskugu imaano inaan annagu saameyn buuxda ku yeelanno siyaasadda waddanka aanan kana qayb qaadano deganaanshaha ee waddanka waan samayn karnaa taas haddaan dhinac iskugu beerno annagu soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sukeeye dhallinyarada ayaa la sheegaa inay yihiin inta ugu badan bulshada haddana mar kasta waxay u nuglaayeen dhibaatooyinkii amni iyo kan dhaqaale ee dalka ka jiray xilliyadii burburka cabdicasiis barrow v o a muqdisho